bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam waa mahadsantihiin warbaahinta markabley waxaan kaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan oo aad deegaanka ka haysaan dhan kasta oo ay tahay intaa kadib ujeedka kulankan ama warkan maanta wuxuu yahay in aan baaq u diro bulshada baar dheere meel kasta oo ay joogaan xaafadaha kaamamka dadka markacash ay ku jiraan suuqyada dhammaan baaqa oo ku aadan laba qodob hadduu ilaahay yidhaahdo qodobka koowaad waa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga iyo maamulka degmada si caqabadaha jiro oo bulshada ka imaanaya xal loogu helo amniga loo sugo waxyaabaha wanaagsan oo dhan loo qabto qodobkaa waa sidaa waa uu kooban yahay ilaahay idinkii waana insha allah waana rabaa inaad la shaqayn doontaan sidaad hore u shaqayn jirteen waan sii xoojinayey qodobka labaad wuxuu ku aadan yahay howlaha nadaafadda oo runtii usbuucan aad loogu mashquulsanaa oad ogtihiin oo aad meelo badan aan isku aragnay waxaan rabnaa in nadaafadda laga shaqeeyo ganacsatada dadka xaafadaha joogo haweenka dhallinyarada culimmada odayaasha aqoon-yahanka dhammaan maamulka saraakiisha askarta qof kasta oo deegaankan joogo inuu nadaafadda kor u qaadida nadaafadda uu qayb ka noqdaan rabnaa insha allahu tacaala waxaan wadnaa ololada afadneed oo baaxad leh oo dhammaan bulshada deegaanka iyo dadka hay-adaha dhammaan ay ka qayb qaadanayaan waxaan rabnaa marka duulaa yidhaahdo in hawshaas si taxadar leh looga shaqeeyo si mas-uuliyadda looga shaqeeyo qof kasta oo deegaankan joogana qeybtiisa uu ka qaato waxaa la rabaa in qashanka la iska nadiifiyo hadduu ilaah yidhahdo oo shaksi xaafad qoys dukaan waddo goob dan guud dhammaan in la nadiifiyaan rabnaa insha allah hawsha waa sii xoojin doonaa baaqaa marka waxaan rabnaa in loo dhegnuglaado dadka maqaayadaha leh oo moogtahay waxaa jira oo meelo badan aan moogtahay hadda hagaajiyey oo wax badan isbeddel sameeyey waan ka mahad celinaynaa kuwa aanan hagaajin oo weli ay ka suuro gelaysa in hortooda ay biyaha ku shubaanna waa ooga degaynaa insha allahu tacaala baaqaa markaa sidaa u baxo ciddii u hogaansami weysa waa miirta iyo baaqyada iyo shaqada socda gacmaha ka laaban mayna indhaha ka laaban mayna tallaabacad baan ka qaadayna haduu ilaah yihahdo waxay la kulmi doonaan xabsi waxay la kulmi doonaan ganaax in lagu xunujiyo xoolahooda oo meeshii ay hadleen lagu habay inta iyaga lacag laga qaado waxay la kulmi doonaan in ganacsigooda la xayiro oo muddo badan ganacsigu ka xayiirnaday ayay la kulmi doonaan insha allahu tacala marka intaasoo dhan intaanan isla gaarin hadda fursad waa la haystaa howlaha nadaafadda gorgortan lagama gelayo qof walaalow xaaq iyo baryo ah ma jirto waa si toos ah in loo nadiifiyey magaalada hadduu ilaah yidhaahdo annaga ka maamul ahaan doorkana waa qaadanaynaa waxaa jiro oo kale nimanka odayaasha ah oo kaminida nadaafadda ka shaqeeya waa in aad shaqada kor u qaadaan waa inaad bulshada u shaqaysaan waa inaad gawaarida qashinkaad ku qaadaan aad badisaan waa inaad shaqaalo badan samaysataan waa in qalab nadaafadeed oo tayale aad la timaadaan suuragal ma aha qofka in uu meesha boos celis oo meeshaan baan joogaa soo waxba aan ka qabin uu sameeyo qofkii kambanigii waa si gaar in oola hadalnay oo caadi oola hadalnay oo kafool kafool ah rusqadda ay ku shaqaysanaya maamulkaa siiyey sidaa darteed waxaan ka rabnaa bulshada shaqada loogu igmada inay u qabtaan hadday hadday qaban waayaan in meesha la iska joogo suuragal maha dad qaban karaan keenayna hadduu ilaah yidhahdo oo tayale sidaa darteed howlaha nadaafadda deegaanka muhim bay u tahay waa deegaan population badan oo dad badan oo hore usii degnaa iyo kuwo dib uga soo biira oo soo barakacayb way joogaan waa deegaan xoolo badan waa deegaan beero badan saas darteed nadaafad la-aan deegaan noolaan kara ma aha waxaan rabnaa in nadaafadda laga shaqeeyo qof kasta iyo qoys kasta iyo xaafad kasta iyo guud ahaan degmadaba insha allahu tacaalaa kormeerka iyo isla xisaabtanka iyo in qofkii caqabad ku noqda nadaafadda lasoo xiro in goobtiis ganacsiga la xiro ilaa aan gaarino inaan kala wareegno dadka caqabadda ku ah magaalada meelahooda oo aan dan guud ka dhigno hadduu ilaah yidhahdo aad idma u mahadsantihiin raadiga markable sida ay noo garab taagan tahay oo ay u baahinaysa waxyaalaha deegaanka horumarku waa uga mahad celinaynaa in aad ku sii xoojisaan waaoo aad sii hawshaas sii adkaysaan waa rabnaa sababteed ay yahay idaacadda waa idaacad waddani ah oo deegaankan laga leeyahay injineer saalix iyo dhammaan dadkan waa ugu mahad celinayna hawshaas haya iyo dhallinyarada ka shaqaysa guud ahaantood oo midmid aan u sheegi karin oo aad u tiro badan oo aad dhallinyar fiican oo xilli kasta nala shaqeeya ah hawsha nadaafadda yaan moogtahay dadka nadaafad darrada caadaysta ha ka digtoonaadaan kuwa nadaafinaya oo nadaafadda wadana waa u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan qorsheynaynaa maalmo iyo isbuucyo gudahood baar dheere magaalo nadiif ah een, inay noqoto si aan magaalada cagaaran ooga dhigin hadduu ilaah yidhahdo aad eed baa umahadsantiin wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu